waxaynu ku dhex jirnay tafsiiru suurati nuur qaybo ka mida oo aayadda labayo soddon oo mowduucuna yahay altarkiib fi اzawaaj wاltaxdiiru min albaqaa iyada oo la isjeclaysiinayo guurka la isuna diidayo waxa la yidhaahdo macsiyada ama sinada islaamku wuxuu aada uga hortegay waxaa la yidhahda sinadii xaaraanta oo bani aadamkii oo tarankiisu si qalada u dhaco siyaabuhu uga hortegay waxaa ka mida inuu diido eegmadii xaaraam tahayd taabashadii xaaraam tahayd isla gooni noqoshadii ikhtilaadkii ragg iyo dumarka kale ajinabigaha isdhex gelayeen siyaabuhu u dhiiriye waxaa ka mid ah inuu dadka guurka ku abaabulay oo uu jeclaysiiyey oo mar kasta oo sharcigeennu wax diido yajcal lahu badiilan shay bedeluu dadka siiyaa waa hadmun maca albadiil wixii xun ee liitana wuu duminaya oo meesha laga salabaynaya wax wanaagsan oo dal iyo dadba anfacana diintu way dhisaysaa marka ummaddiibaa si gaar si guud ilaahay ula hadlayaa wuxuu la hadlayaaloo kale dadkii guursan lahaa raggii iyo dumarkoodiiba kuwii sinada samaynayay kuwii ku dirqiyayay waxoo dhanba qaala allahu tacaala alla wuxuu uhi waankixuu u guuriya al ayaamaa minkum kuwa idinka mid ah ee aan xaas lahayn waasaalixiina kuwa wanaagsanna u guuriya min cibaadikum wa imaa'ikum ee addoommihiinna lab iyo addoommaha dhadigba ah in yakuunuu fuqaraa haddii aanay waxba haysanoo caydha yihiin yughnihim allaahu min fadlih ilaahay baa dheeraadkiisa wax ka siin wallaahu waasicun caliim ilaahay mid arsaaqadiisu ay ballaadhantay weeye oo cidda ehelka waa aqoon u leh waliyastacfif xumaan ha ka dhowrsanaadeen aladiina laa yajiduuna nikaaxan kuwaan guursan karayn xataa yughniyahum allahu min fadlih jeeroo ilaahay dheeraadkiisii iyo maalkii ay ku guursan lahaayeen uu siinayo waaladiina yabtaquuna alkitaab kuwa qoraalka doonaya mimaa malakat aymaanukum oo kuwa gacmihiinnu ay milkiyeena fakaatibuuhum waxla qorta in calimtum fiihim khayran haddii wanaag ku ogsoontiin iyo inay qoraalkaa heshiiskaa ka soo baxayaan wa aatuuhum wax ka siiya min maalillaahi aladii aataakum maalkii ilaahay uu idin siiyey walaa tukrihuu ha ku dirqiina fatayaatikum hablaha macnaa addoomihiinna cala albaqaa sinaha ku dirqiina cala albiqaa waxaa la yidhaahda sinada ha ku dirqiina in aradna haddii ay doonaan taxasunan in ay dhowrsoonaadaan litabtaquu si aa u raadsataan ha ugu dirqiina carada alxayaati dunyaa baasha adduunyada iyo badeecaddeeda waman yukrihunna cidda ku dirqida dumarkaa sino fa ina allaha min bacdi ikraahihin intii dumarkaa sinada lagu dirqiyey kadib kafuurun raxiim wuu u dhaafay waanu naxariisanaya walaqad anzalnaa ilaykum aayaat rabbi wuxuu ihi dadoo waxaanu idinku soo dejinnaa aayada mubayinaat cadcad oo aayado waadixoo qur-aanah wa maalan tusaalena waanu idin siinay wax ku fahamtaan min aladiina khalow min qablikum ummadihii idinka horreeyay tusaale la xidhiidha wa mawcidatan lilmuttaqiin dadka alle ka cabsanayana waanaan u dhibnay buu lahay amarkaasi yaa ilaahay ula hadlaya markuu leeya waankixu layaama u guuriya waxaa ilaahay uu kula hadlayaa ciddii wax dhaqaajin karta haddii ay yihiin qofkan loo guurinayo xigtadiisii iyo haddii ay yihiin madaxdii ummadda iyo haddii ay yihiin maalqabeenkii cid kasta oo gacan ka geysan karta waa ummadda qaybaheeda kala duwan al ayim raggana wuu noqdaa dumarkana wuu noqdaa sida dadka qaarkood ay moodaan inuu dumarka un yahay ma ah way dhacdaa mararka qaarkood nusuusta inuu ku soo arooro inuu dumarka yahay oo sidii uu nebigu lahaa al ayimu axaqu binafsiha waa carmasha iyadaa nafteeda ku xaq leh oo jeeroo fasaxay bixiso lama guurin karo macnaheedu maaha inay guur ka maarm inay ninka maarmay cid guurisa iyo weli kama maarmayso isma guuriso laakiin marka la guurinayo waa in fasax laga helaa xaggeeda oo ay tidhahda ha lay guuriyo rag iyo dumarba ayimku waa ka aan xaas lahayn markaa lagu sheegay xagga nusuusta iyo shicirka qaarkoodna dhadig dee dhadigii kuma gaar aha laakiin waa lagu tilmaamaya nin shaacira waxau idhi laa tunkixanna adahra maa cishta ayiman mujarabatan qad mulla minha wamallatii nin buu dee la hadlayaa oo weligaa carmal ha guursanid iyo saasee saasuu leeyay marka waa qof aan xaas lahayn mararka qaarkood waxaa lagu tilmaamaa alcusba waa doobnimada ama gashaantinimada dheeraata ayaa la yidhaahdaa ayn ibnu beri baa waxa uu lahaa laqad midtu xataa laqad imtu xataa laamanii kullu saaxibi rajaan bisalmaa anta iima kamaa imtu waan doobeeyey buuo doob baan ahaa muddo dheer ilaa cid waliba ay igu canaanatay maxaad u guursan weyday laakiin waxa aan sugayaa buuhi salmaa oo tii aan jecla ah in ayana sidaa gashaanti u ahaata anna aan doob ahaado ilaa ay dhan u dhacdo waan sugayaa almuhim taa waa la ydhaha eraygu luq ahaan caynkaasu ku yahay marka alayaama minkum waa rag iyo dumar kuwa aan xaas lahayn ha guubaabo ilaahay baa ku guubaabiya dadka marka in guurkii loo dadaalo iyo sawaajkii ayaa aayaddu ay dhirigelisay nabiguna saasuu amray calayhi salaatu wasalaam dhallinyarada isagoo la hadlaya qofkii guur kara ha guursada buuri dhaqaal ahaan u guursan kara kii kalena ha soomo waana xaqiiqo jirta runtii oo markasta oo ummaddaa sawaajka iyo guurka uu batu fududaado sinadu way soo koobantaa mar kasta oo zawaajkiiyo guurku u adkaadana sinadii baa baahaysa iyo cuduradii ka dhalanayay taasaa baahaysa wasaalixiina min cibaadikum wa imaa'ikum dadku dee berigaa hore wuxuu iskugu jooga isugu jiray qaar xorah iyo qaar addoommo ah haddii xortii aan xaaska lahayn laga hadlay oo ilaahay uu ka hadlay dee addoommihii aan xaaska lahaynna iyagana wuu meeleeyey oo wuxuu yihi wasaalixiina min cibaadikum wa imaa'ikum alcabdu waa addoonka la alama waa adoon waa addoonta dhadig markaa eraygana waa jamicii un alcibaad waalimaa addoommaha wanaagsan istaahila in loo guuriyo wax qaban kara ee labiyo kuwa dhadigba u guuriya xortiina ha loo guuriyo dhadigiina addoonkiina ha loo guuriyo bushaaru ilaahay bixiye in yakunuu fuqaraa yugnihim allahu min fadlih ciddii markaa guursata ee faqiira ilaahay baa qani ka dhigi waa bushaaro marka la eego haddaba xagga axkaamta laga faa'iidaysanayo aayaadka ama aan sabab nasuulkaba ku horeyn ee sida ku sugan saxiixu muslim waxaa jiray ninka la odhan jiray munaafiq ahaa cabdillaahi ibnu ubay ibnu saluul la odhan jiray addoomuu lahaa marka addoommaha wuxuu ku dirqiyi jiray inay sinaystaan ay halkaa dhaqaalo ka soo saaraan kolkaasaa ilahay uhi walaa tukrihu fatayaatikum cala albiqaa wuu u diiday rabbi xagga axkaamta laga faa'iidaysanayo aayadahan waynu ka jawaabnay xukumka u horeeyo amalilmukhaatabu fi laayati alkariima aayadda hore yaa lagula hadlayaa aayadda wanaagsan oo ankixulayaama waa ummadda baynu soni waa khitaabun lijamiici alumma min alrijaal walnisaa walmas-uuliin walqaraaba ciddii ka agdhowa wax ka tari karta mawduuca in la dhiiriyo abaabulkiisa iyo wax ka tarkiisa soomaalidu berigii hore qofka markuu guursado waxbaa lagu tari jiray oo dee waxa la siin jiray waxa la yidhaha kaalo intaa uu udub cadda yahay reerku kaalaa la siin jiray oo xoolaa loo goyn jiray oo la siin jiray laakiin wakhtigan dambe ee qofkii wuxuun laga doonayo howl fara badan oo guri iyo ku saabsan waxyaaba takaaliif ahoo mashaqaa la keenay gurikii usii adkaanaya xukunka labaadna waxa weeye halil zawaaj waajibun aw mustaxab xukumka zawaajka maadaama amar ilaahay uu dhacay oo ankixu u guuriya kol hadii la yidhi muxuu talob noqonaya guurka xukunkiisu ma sunaa ma waajiba ma karaaha karaaha ma laha dee muxuu noqonaya xukunkiisu marka saddex madhab baa caana madhabta daahiriyada nusuusta daahirkooda eegtaa waxay leeyihin waa waajib qofkuna hadduu ka tago wuu dambaabaya madhabta labaadna waxay leeyihin waa iska mubaax oo wuxuunu la mid yahay qofka oo wax cuno oo wax cabo oo dhar iibsado oo gabadh guursado oo waa waxyaabaha xoriyaadku qofku iska leeyahy mubaax jumhuurtu siday u badan yihiinna waxa weye inuu guurku mustaxab yahay maadaamuu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam sunnihii ambiyada inuu yahay cidda nacdaana aanay sunnadiisa ku taagnayn marka inuu mustaxab yahay sunni inuu yahay laakiin haddii uu maalan ay dhacdo in qofku baahi ay hayso adduunkii wuu hayaa wuu ku guursan lahaa baahina way jirtaa waa waajib buu noqonayaa kolkaa dalika liman khashya alcanata minkum addoontii baa loo fasaxay wakhtigaa maxaa baalog isagaioo dee xor helaya waxuu ku guursado markaa faral bay noqonaysaa isagaioo qofku hantidii haya ee caafimaad qabo dee baahiba u haysa guur inuu dhaa ama tacliim baan sii wadayaa ama duruufo kalaa jira ama aan maal badan ururiyo sida dad badanoo reer magaalka isticmaalaan waa laga wanaagsan yahay siiba wakhtigeennana aynu arkaynee fitnadiisu ay badantahy fitnadiisu wakhtiga aad bay u badantahy marka qolo waliba daliilay soo qaadanaysaa qowlka kolkaynu soo ururino waa kaa xukumka saddexaad waxa weeye garanay oo aayadda way ka muuqataa in gabadhii aanay isguurinaynin cidi ay guurinayso way ka muuqataa laakiin cidda guurinaysa haddii uu yahay weligeedii iyo mas-uulkeedii waxay fuqahadu isweydiiyeen hal yajuusu lilwaliy ijbaaru lbikri lbaaliqati cala azawaaj inantiisii qaangaadhka ahayd miyuu ku dirqiyayaa aabbaha ama awowgu guurka ma ku dirqii karaa madhabta shaaficiyadaa sidaa yidhaahda waxaanay soo qaadanayaan aayaddan iyo dar la mida markaa kol haddii uu kuf yahay oo gayaan uu yahay oo wax marmarsiyo kale aanay jirin wuu ku dirqii karaa bay leeyihin aimo badanna waa diidan yihin sida raajixayna waxa weeye inay ogolaataa inay daruurit reer gabadh baa kaa raacda yidhahdaan soomaalidu reer gabadh baa kaa raacda midii kaa raacaysay reerkan haddaanay raalliba ka ahayn maxaad kaxayn waxalla waxaad kaxaysaa ma jiro oday kaxayn maysa islaamkana kaxayn maysa iyadaad kaxayn lahayd iyadiina waaba nagba markaa intay ama jabuuti u carari lahayd ama isdili lahayd sidaynu hablaha yarar ku aragnay dee waxay raalli ka tahay la noolaan karta uun midda kale ilaahay baa yidhi hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahun dhar bay idin yihiin idinkuna dhar baa uti macnaheedu waxa weeye bal ka war haddii iminka hudhayr lagu qasbo ama dhar aana doonayn in laguhaa kanaa kulega ma kaa weyn ama kaa yar dharku wuxuu u baahan yahay doorasho qofkii dharka ku ahaana doorashku u baahan yahay doorashada waa daruuri bal iska daa aabbihii waa in la raali geliyaa iyadii waa inay raali noqotaa aafaarta qaarkood baa ku soo arooraya hooyada laftigeedii haani gun bay ka tolataa bay dhahan soomaalidu sodahu meesha haddaanay raalli ka ahayn waa kala tuuri uun iyana waa inay raalli noqota oo asalka reerku halku ka asaasbaya waa halkaase sodohda waa inay raalli tahay afar baa ku soo arooray xadiid sanadkiisu yaanu laga yaabaa inaan qawiba ahayn meeshu waa ina guri baa la dhisayaa dhismuhuna had iyo jeer duminta iyo dhismaha iyomaa fudud dee waxaa fudud duminta dhismuhuna wuu adag yahay kolka kol haddii reer la dhisayo waa wax culus isugu tag buu u baahan yahay aabbihii sodonkii iyo sodohdii iyo inankii iyo inantii iyo labadii qaraabo iyo in laysugu wada tago oo laga wada raaliyay saasuu ku fiican yahy laakiin wax la turufeeyo oo dabaka riix oo ama inantii lala baxsado ama odaygii uu cid ku qasbo ama la ysla qaylinayo waa kadeed iyo macalkarah taasi guur lama yidhaah saasaa marka ijbaarkaasi ma jiro nabigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam isagoo arrintaa ka hadlaya ha lala tasha buuli albikru tustamar amar baa la weydiisanayaa inanta wa idnuhaa samtuha fasaxeeduna waa aamuskeeda carmashana waa la weydiinaya marka la guurinayo inantana waa la weydiinaya laakiin carmasha wuxuu si gaara nabigu ka dhigay in laga helo fasax waa waajib haddii laakiin inantu ay iyadu marka laydhaa heblaayo hebelma lagu guuriya iska aamusto waa waxa weeye aamusana jooga codkiisu ahaa xeerkaasa la marinayaao waidnuhaa simaatuha shaaficibaa wuxuu leeyahay qaaciido odhanaysa laa yunsabu lisaakitin qowlun qof aamusay hadal looma tiiriyo markaa qaacidadaasi meelay khusaynaysaa badan hadduu qofku wax hibaynayo hadduu wax iibinayo hadduu wax maamul samaynayo waa in uu fasax laga helaa meelaha gaarka ah ee aamuska lagu xisaabtamayana qaacidada qayb dambey ku lifaaqeenoo ah walaakina sukuuta fii macradi alxaajati ila albayaani bayaanun meel si haa looga baahan yahay hadduu qofku aamuso waa inuu caddeeyey inuu ogol yahay waxaagan ma iska qaataa markaasaad iska aamusta uu iska qaatay macnaheedu waa haa weeye inantii baa lala hadlay ma ku guurinaa uu iska aamustay macnaheedu haa weeye waidnuhaa simaatuhaa waxa u daliilaa gabadh baa baheed guuriyey iyadoon fasixin fakhtasamuu ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam inantii iyo waalidkii isma xumayno wax kale may geysana bal anabiga isula tagna baa layidhi ashkataa ka dhacday inantii gashaantida ahayd iyo aabbaheed waxay isu raaceen rasuulka kolkaasaa nebigu yidhi ajiizii maa facala abuuki dee waxa aabbahaa uu sameeyey haatan iska fasaxa sidii bay ku fasaxda waxay leedahay waxa aan tusayay in raggu aanay ka goyn taladu laakiin dumarku dhinacu girgirkooda ay haystaan taasaan tusayay kor hadday tii cadaataan khiyaarka khiyaar buu markii hore siiyey dee khiyaar baad leedahay buui laakiin dee aabbahaa inaad kollay iska raaligelaysaa way fiicantay waan gartay bay tii ogolaaday laakiin waxbaan tusayay marka in lagu xisaabtamaa kolley waa muhiim xukunka afraad ee axkaamta guurka la xidhiidha ama sharaxa aayadahan waxa weeye hal yajuusu lilmar'ati an tatawallaa caqda azawaaji binafsiha gabadhi miyay u bannaan tahay in ay iyadu guurkeedii gacanta ku dhigto oo ay isguuriso istadalla fuqahaau shaaficiyati walxanaabila calaa ana almar'ata laa tali caqda nikaax وإلى أن النكاح لا ينعقد بعبارتها لقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم gabadhu iyana isma gurinayso cid kalena ma gurinayso wilaayadan iyo mas-uuliyadda noocana geedka ragga la idhaahdo ayaa ilaahay u xilsaaray sharciguna u xilsaaray marka had iyo jeerna qofku marka caadifada noocan hayse cid ka madax bannaan oo la riixdo u baahan yahay marka inantii maadaama laga mas-uul yahay oo ilaa inta xilwareejin lagu samaynayo masruufkeedii iyo mariinkeedii iyo arrinkeedii waalidka saaran yahay waxaa laga maarmaana meesha uu ku salimayo meel hagaagsan inay noqoto sida daahirka ah ee muuqata marka iyadu intay cid u wakiilato wadaad hebelow iguuri ama sheekh hebelow iguuri raalli baan ka ahay guurka maya qaadigaa guurinaya ama weligaa guurinaya ama wakiilkiisaa guurinaya macnaa awooddan iyadu ma laha iyadu meherka iyo wixii la xidhiidhay leedahay iyo fasaxa iyo arintana sharcigu wuxuu ku ikraamay oo uu ku maamuusay ninka arrinkeeda gacanta ku hayay ee soo koriye dhalay kaasaa lagu ogya haddii arrintu farihiisa ay ka baxdana waa in lagu soo celiyaa oo haddii la tagaasi uu yimaado waa in dib loo meheriyaa gabadhii oo ilaa qof baa laga boobay arrinkiisii arrinka qof baa laga boobay qofkii waa in la yidhaahdaa hebelow kugu soo celinaya bal arrinkii sax marka guur cusub waa in loo celiyaa duruuftaa la tagana kolley wuxuunay ka timid uun jaahiliyada iyo hawlihii berigii hore ay lahayd ayay ka timid oo markii yarad fara badan iyo inanta cidda guursanaysaba geel badan laga doonay berigii hore soomaalida baa dad badan ay iskala baxsadeen oo inankii inantii markays ogolaadaan xolo badanna lagu xidhayo ee uu leeyahay weligii dee intaasoo geela ilaa aad keentay inantii guursan mayse ba baxsigan halkaasu ka bilaabmay sheekhna way heleen dee isaguna dhaqaalihiisana loo laabayo isna meel dhex ay ka heleen waa juuro ka qaadanaya halkaa aadog salaam inkastuu dee ay ahayd inuu eego waxaa xagga madhabta shaaficiga marka la eego madaahib kale hadalkoodaba daaba caalamulislaamina meel laga yaqaana ma jiro marka la eego madhabta shaaficiga iyo sida ay masaladani asal ugu leeday way ka warramaan madhabta shaaficigu weligu hadduu maqan yahay walow qaaba alwaliyu bimasaafati alqasri zawajaha alqaadi aw naa'ibuh haddii uu maqan yahay mas-uulkii inantu meel foguu ku maqan yahay inaan inantii waxba loo xayirine qaadigu uu guuriyo way sheegaan iyo cidda markaa ummadda xilka garsoorka u haysa ayaa guurinaysa taa way sheegaan laakiin meella laga soo heli maayo in iyadii laga kaxeeyo weliga ood meel lagu soo mastaafeeyo taasi ma qorayaan kutubta shuraaxda minhaajka o dhan haddaad akhrido culimmadii dariiqadan isticmaalayeyna markaaanu ka waraysanay waxay yidhaahdeen mar haddii kutubtu sheegtay weligii oo maqan oo fogaaday in la meherin karo waxaa looga qiyaasanayaa iyadiioo la maqnaysiiyo iyadiioo la maqnaysiiyo shakila-aan baa la isku qancinayaa bay idhaahdeen inay la mid tahay uun iyadiioo la maqnaysiiyeyna dee wax wax laysaga qiyaasan karana ma aha ilaa labada shae laysaga qiyaasanaya waa inay shabah leeyihin inay isku mid yihiin qof si caadi ahoo dabiiciya u maqan oo duruufi ay ku timid oo la waayay iyo mid jooga oo xaadir ahoo arrinkiisii gacanta uugu jiro oo laga fakiyey laba la ysaga qiyaasan kara ma aha marka dhibku halkaasuu ka taagnaa waxyaabaha cawaamilka ama arrimaha keenayna kollay taasay ahayd marka gabadhii saasay noqotay caqadkaa iyadu gacanta kuma hayso waxa kale oo jira oo soomaalida dhaqankooda ah ilaan dhaqanka soomaalidu dhul badan buu ka leexsan yahay shareecadda weydaarsan yahay haddii ay tahay xagga garsoorka haddii ay tahay xagga guurka haddii ay tahay xagga baacmushtariga haddii ay tahay mucaamalaadka ijtimaaciga ee bulshada marka waa daruuri in wixii walgefee jiraba la saxo aad bay muhiim u yihin waxay idhaahdaan carmashu iyada ismeherisa bay idhahdaan soomaalidu carmashu iyada ayaa ismeherisa soo saa ma idhaahdaan markaasaa weliba waxaas wixii markaa yaro liita ama aan sharciga waafaqsanayna waxaad moodaa inuu dadka aada u gaadho oo xikmadda keenta in sunnuhuna aanu dadka aada u gaadhin bidcada iyo shayga khilaafsan shareecaduna uu aada u baaho culimmadu waxa ay ku cileeyaan taswiiru shaytaan baa jira oo wixii khilaaf uu ku jiro shaydaankaa baahintiisa ka qayb ah gaadhsiintiisa ka qayba iyo qurxintiisa xaqana inuu daboolaabuu isku dayayaa dadka ka dhaga tiro kana inuu deg deg u gaadhsiiyo idaacadihiisu ka sii daynaya marka carmashu ama dumaashu labada waa isku miduna midna nafteeda ma guurnayso gabadh ka maarmaysa weli ma jiro allaahuma ilaa wax sheegay wilaayadaas iyo arrinkeeda in laga maarmi karo waa qowl yar oo ka soo arooray abu xaniifa abu xaniifa laba nin baa madhabta la socday oo had iyo jeer masaa'ilka la go-aamin jiray moxamed iyo abu yuusuf laydha oo madhabtiisu maadaam wakhtiga uu abu xaniifa ijtihaaday waxay ahayd wakhti mubakiroo hore oo dee wuxuuba soo gaadhayba asxaabtii qaarkood taabici buu ahaa marka keligii muu go-aamin jirin masalada ee labadaa sheekho kale magacyadooda aynu sheegnay ayay jalsad fadhiisan jireen marka qaraarka masaa'ilka la qorayo go-aanka saddexdooda qaadan jiray halka qolyaha ka dambeeya shaafici iyo maalik iyo axmed iyo keligood go-aanka ay qaadan jireen dabeedna had iyo jeer marka masalada la cuskanaya madhabta abu xaniife waa in saddexdu isku raacaan haddii abu xaniifa meel maro labada sheekha kalena meel maraana waxaad arkaysaa kutub waliba inay xusayaan ay odhanayaan madhabu abu xaniifa kada laakina saaxibaahu khaalafa laakina saaxibahi khaalafa abu xaniifa sidaasuu qabaa waxaase ku khilaafay labadiisii saaxiib xigmadda keentay in lagu daba wado labadan saaxiib waxa uu ahaa qaraarkaa heshiis lagu ahaa masaa'ilka fiqiga ah la qorayo inay wada jir ku qoraan macnaheed waxa weeye masaladanna labadii saaxiib way ku khilaafeen oo isagu keligii ayuu qabaa in weliga laga maarmi karo weliba aqwaasha qaarkoodna waxa ay sheegayaan in qowl labaad uu leeyahay oo aynu shardi yahay almuhim nusuustu mar hadday tilmaamayso weligii in loo baahan yahay dee wadaad sheekh kale qowlkiisa qadar kasta ha lahaado sharaf kasta ha lahaado waa laga tegi uun nusuustuunbaa la tixgelinaya inaha kale addoommahay ku tacalluqaan axkaamta kale hal yajuusu lilxori taswiiju bilama addoon goormu guursan karaa xof xor qofka xorti de ma hayno adooniba ma joogto hal yajuusu hal lisayidi ijbaaru cabdihi awaamatii cala zawaad taasina masale kale goormu ku dirqii karaa addoonka ama addoonta inuu guursado addoomaha marka ummadda loo sakhiro kolley axkaamtoodii waa la hayaa hal yufaraqu xukunka toddobaad waxa weye hal yufaraq bayna zawjayni bisababi alcsaar dee waatan aayaadku sidaad arkayso waxay shardi ka dhigeen dhaqaale oo qofkii aan dhaqaale iyo guur kari karayn ha iska sabro ha dhowrsoonaadaaba ilaahay wuli haddaba haddii uu waayo ninkii biilkii miyaa la kala kaxaynaya maxaa la yeelaya masale iyaduna culimmadu ay isku khilaafeen weeyaan qaarkood waxa ay leeyihiin aayaddan ay daliishadeen in yakunuu fuqaraa yugnihim allahu min fadlih ilaahay baa dheeraadkiisa siin haddii ay fuqara yihiin labadaa qof marka kol haddii layidhi faqri ha isku qabeenoo ha iska safreenoo ilaahay ha baryeen dee hadduu biilkii ka caajisa lagama fasakhi karo dal kalena waa aayadda qaybta dambe umay daliishanayaanoo waliyastacfif aladiina laa yajiduuna nikaax kuwaan guur helayn baa layidhi maxaa u heli laaya guurkii waa dhaqaaluhu muhiimada uu leeyahy wuxuu nabigu leh alayhi salaatu wasalaam yaa macshara shabaab man istataaca minkum lbaata falyatazawaj qofka dhaqaale hela ha guursado dhaqaalihii marka cunsur muhiima inuu yahay baad halkaa ka arkaysa oo gabadhii isagaa ka mas-uula hadduu waxba waayo dee waa in xorriyaddeeda siiya haddii uu siin waayo oo biilkiina uu bixin waayona dee macnaha aanu hayninbana markaa inay sabirto iyo iyo inay dalaaq codsato labadaba way leedahay maa masalada ibnu xasan aada uga dooda uu idhaahdo fuqahadu gadaal bay masaladaa u fikireene berigii nebiga wax nafaqa la-aan ku kala fasakhan jirayna may jirin dadkuna iska wada fuqaradaasi asxaabta ku wada socdeen raggooda iyo dumarkooda xabadda kimiise la helaa unbaa la kala jabsan jiray adigu almuhim dee iyadiibaa ikhtiyaarkiilabay fuqahadan kale leeyihiin hadday ku sabrayso way u fiican tahay inay sabirkeedaa iska wadato kolba laakiin wax walba yuhuunbaa lagu wada socdaayo waa markuu dadaalayo hadduu duruuf iyo dadaal la-aan iyo balwada isku daro maxaa laga dugsan ila kasoo rayn maayo wuu sii socdaayo xukumka sideedaad waxa weeye maa huwa xukmu nikaaxi lmutca culimmadu iyagoo aayaddan daliishanaya waliyastacfif aladiina laa yajiduuna nikaaxan kuwaan guur helayni xaaraanha ka dhowrsanaadeen iyagoo aayaddaa daliishanaya waxay yidhaahdeen ana nikaaxa almutcati baail nikaaxu lmutca ma hagaagsana hadduu saxiix ahaan lahaana dee waxaa qofkii halkan waa loo fasixi lahaa ee lama lama yidhahdeen iska xejiso fasax baa la siina nikaaxu lmutca muxuu yahay waa meheru shardiga soo soomaalidu magacaaba ma yaqaanaan waxa weeye nikaax markiisa hore shuruudiisa waxaa ka mid ah in aan wakhti loo qabanin heshiiskani waa heshiis abadi ah heshiis aan wakhti lahayn weeye haddii wakhti loo qabtana wuu burayaa hebel iyo heblaaya waa laysu guuriyey lama odhanayo toban sana isqabayaan shan sana isqabayaan meeshu meel laga digaragonaya maaha haddii balaaya timaado dee dalaaqiyabaa duruufaha yimaada lagu xaliyaa laakiin marka aan duruufi jirin sidiisuu ku soconaya noloshooda isla qaadanayaan ilaa ay sidaa ku tagaan labadii qof nikaaxan la ydhaha nikaaxulmutcana berigii hore ayaa duruuf darteed la fasaxo waa la nasakhay sidii dameeraha cunidoodaba wakhti intoo la fasaxay loo nasakhay mar baa la israaciyey oo kolkii dhaqaalihii batay ee nikaaxii batay ee wixii lagu guursan lahaa uu soo kordhay sidii dameerahaba loo xaaraantinimeeyey cunidooda kana kana waa la xaaraantinimeeyey meheru shardigii labadii qof ma odhan karaan bil baynu isqabaynaa sanad baynu isqabaynaa halkan aan askari baan ahay ama shaqaalaan ahay ee inta aan joogo baynu isqabi halkan malaha kama jirtee koonfurta iyabaa mar lagu isticmaali jiray iyo askartii xabaa iska yara isticmaali jiray waa nikaax shuuksiya ma wanaagsana guurku waxa noocaasa kuma geli karo oo waa ka miisaan ronya waayo gabadhii haddii sanad uu qabo laba caruura ka dhalo ama mid ka dhalo xaggee lagaga tegaya marka waxay rabtaa iyada iyo caruurtiiba nin iyo guri iyo maamul duruuftoodii wax daberan marka kaasina halkaasaynu iska dhignaoo aayadda waa lagala bixi karaya waa laga faa'idaysanayaa guurka noocaas inaanu xalaalahayn hadduu xalaal yahinoo la fasixi lahaa lama yidhahdeen xejista marka inahaasi bay noqdeen masaa'ilka laga faa'iidaysanaya haddaynu dib ugu noqonno lafdigii aayaadka وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله بشارة سائلها يوسي هطي فقريهين إلهي بعد عرات كيسا وحكسين طونا ساد ردد بأئمة قاركودا يولن جرين أوكر صديق مركي ودد كوانيني وحو لها إلهي بلنتي سوي دين فلين طونا كقور سادة ظروفتا marka ninka iyo gabadhi haddii ay isla gartaan way guursan karaan iyagoo aan waxba haynin cumar iyo ibnu cabaasna sida abubakar ayay qabeen manaa guur faqriga waa laga guursadaabay dhahaan soomaalidu marka abubakar iyo cumar ibnu cabaas saasay ku talinayeen ilaahay ballan buu idiin qaaday waxaa la rajaynayaa ballantiisa inuu idiin fuliyo in yakunuu fuqara'a yugnihim allahu min fadlih walyastacfif kuwii ha iska ilaaliyeen xumaan aladiina laa yajiduuna nikaaxan kuwaan helaynin waxay ku gursadaan xataa yugniyahum allahu min fadli ilaa dheeraadkii ay ku gursan lahayn ilahay uu siinayo qofka bani aadamkaa baahi buu leeyahay baahidiisaa islaamku wuu jiheeye waxa uu yidhi si saxa u guurso sidaa saxdaa lagu daryeelaya qoyska oo lagu daryeelaya ubadka oo lagu daryeelaya ajriga saasay wax waliba ku hagaagayaan ha dhowrsanaadeen saasay ku taaganta laakiin inuu sina u kaco ama uu hamadiisii ku jabiyo daawooyin uu cuno labaduba waa qalad iminka kuwan gaaladu waxay leeyihiin bulshadu rag iyo dumar mid waliba baahidiisa jinsiga xalaal iyo xaaraan mid kasta ha ku gutee waa inuu waxu wadaa bay yidhaah qadiyadda dhakhtarnimaduna taasay ku salaysantay xataa qaar waddankeenna ah oo tilmaamo dhakhaatiirta nafsiga ah in ay maaragtay nafsaaniyan wax u daweeyaan oo dadka waalan iyo waxaa daweeyaan ayaa marka qof waalan loo geeyo wuxuu leeyahay su-aaluhu su-aalo badan buu weydiinaya su-aalaha waxaa ka mid a xaas miyuu leeyahay marka la idhaahdo mae ma laha ha dee mushkilad baa ku timi buu leeyahay kabti baa ku dhacay kabti mushkiladu waa isagoo aan gudanin hamadiisi taasaa madaxa ku dhufatay buu leeyahy wuxuu dhiirigelinayaa xaaraanta ayuu dhiirigelinaya hadduu xaas waayo xagga xumaantaba ha u kaco wey taasuu dhiirigelinaya marka aad bay u khatar badantay halayska hubsado ha dhowrsanaadeen buu ilahay leeyay sida loo dhowrsanaanaya rasuulkaa tilmaamo wuxuu hi ha soomo qofka dhallinyarada ah had iyo jeer cunnada badan baa keenaysa waxaanuu qofku dareemaye cunnadaa ha iska yareeyo si waxan ay uga yaraadaan uu dareemayo ruuxdiisuna ay kor u noqoto oo dee ajriguna uu ugu bato iimaankiisa uu qawi u noqdo xifdigiisa aqoontiisa waxo dhan way badanayaan marka uu soomka badsado waladiina yabtaquuna alkitaaba mimaa malakat aymaanukum kuwa kitaabada doonaya addoomihiina kuwa ay milkiyeen ka mida fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayran haddaa khayr ku ogtiin kitaabaya kitaabadu maxay tahy aayadihii waxay ka waramayaan addoomaha iyo axkaamtooda marka waxyaabahan keenaya in hore loo fahmi waayo waxaa ka mid a waaqicii baan addoon joogin caalamkiiba inaan ku hayn adoon haddii iminka addoon lahayo iibsigiisa iyo dhaqankiisa iyo habkiisa lahayo way sahlanaan leh laakiin marar badan waxaa keenaya inuu kugu adkaado fahamka axkaamta addoonka qur-aanka iyo xadiisku ay sheegayaan dee addoon baan lahayn oo jihaad baan ognayn addoomku qaybuu noqdaa mid waxaa la ydhaha qinni oo waa ka aan wax shardiga ku xidhan jirin addoonka dhabtaa mid waxaa la yidhaahdaa mushtarak oo waa ka dhowr qof ay wada leeyihiin mid mudabar baa la ydhaha oo waa ka la yidhaha marka aan dhinto idaa midtu fa anta xor kolkaan dhinto xorbaat mid umu waladaa la ydhaha oo qofkan kol hadday caruur u dhasho markuu dhintay habay xoroobaysa mid waxaa la yidhaahdaa mubacad barh baa xoro barhna waa addoon mid waxaa la yidhaahdaa waa kan aynu halkan ku hayno mukaatab mukaatabka waxa weeya heshiis baa lala qoray odhanaya intaa haddaad la kaalaydo xorbaat hebelow intaasoo milyan baan kugu xidhay intaa haddaad ii keento naftaadii waad iibsato xorbaati waa sidii bariira gabadhii la odhan jiray caaisha ay igu timid ay u tidhi qoladaasaa ilahoo adduunbay igu xidheene dee maad iga bixin haabay ti oo sidii bay markaa adduunkii kaga bixisay iyadaana xoraysa waa siduu ahaa abubakar sidiiq radi allaahu canhu wakhtigii hore islaamku bilowga ahaa addoomaha kuwa ilaahay rumeeye mu'miniin noqda ayuu ka xorayn jiray wuu ka soo iibsan jiray kuwa iska leh kolkaasu dabeetana xorayn jiray marka islaamku aad buu dhiriyey in la xoreeyo intoo addoonkii wax laga bixiyo marka kitaabadani waxa weeye kuwa doonaya inay dadaalaan oo ay iska bixiyaan wixii lagu xidho la kitaabeey oo la qorta fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayran haddaa khayr ku og tihiinoo ay gashi bixi karayaan oo qofkani ballanta uu ka soo bixi karayo dee wax kala qorta buu ilaahay wax kala qorto marka waa lala qorayaa dabeedna waxaa la leeyahay muddada intaa leeg nujuum bay u yaqaanaan fii cilmi alfiqi waxaa loo yaqaanaa nujuum waxaan uu bixinayo addoonku si aqsaada buu bixinaya bishaa intaa intaasoo sannadood buu saa u wadaya ama muddo koobanba hadduu doonaha ku bixi fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayran waa kaa mukaatab waa kii wax lala qortay adduun lagu xidhay adduunkaa markuu bixiyo waa xor dee intuu adduunkii soo shaqaynayana dee wuu dhaqaajinaya gaar buu u shaqaysanaya ila waxbuu soo ururinaya ilaahay wuxuu uhi waaatuuh min maali illaahi aladii aataakum maalka ilaahay idin siiya wax ka siiya waanfiquu mima jacalakum mustakhlafiina fiih wax ka bixiya wuxuu ilahay khaliifka idinka dhigay labada aayadood baa isfasiraya maalkan aynu leenahay waa khaliif baynu ku nahay sida aayaddaa suuratulxadiid ku sugan ilaahay uu ku sheegay ilaahay baynu wakiilla kaga nahay ammaanahayaynu nahay haddaba ammaanadan ilaahay baa lahoo idin amree wax ka bixiya waxa ugu horeeya cidda aayaddu ay la hadlayso kii addoonka wax la qoranayay ee iska lahaa baabkan isagae baabulkitaab ah haddii aad akhrido baabka addoomaha ka warramaya baabulkitaaba weliba waxaa ku jira oo fuqahada a ku arki doontaa iyada oo ay sharxayaan nujuumta inta uu ka daynayo waa farab wixii uu ku xidhay intaasoo milyan hadduu yidhi waa inuu intaa ka daaya qadar boqolkiiba intaa ayay tahay inuu ka daayo oo uu ka dhaafo wakhtiguu soo dhodhoweeya wixii walaa tukrihuu fatayaatikum cala albiqaa'i in aradna taxasunan addoomihii ha ku dirqiina sino cala albiqaa hadday doonayaan inay dhowrsoonaadaan waa sidii nimankaa gaalada ahay ay samayn jireen waa sida imikaba u dhiirigeliyaan dowladahooda waa lagu maalgelinayaa mashaariicda iyo qaybaha dadku ay ku shaqaysanayaan bay ka dhigeen loo cashuuraya liisanka loo jarayo marka ha ku dirqiina oo ha u qurxinina oo ha ku abaabulina sina iyo baabkeed sina waa xaaraan iyo xumaanaytay in dadka loo caayo laga joojiyo waa ceeb marka ma aha in dadkii lagu dirqiyo waxaa ka muuqanaya naska in addoommahani iyagu aanay ku dambaabaynin in aradna taxasuna shardigaasi mafhuumo laha bay idhahdaan culamaau tafsiir macnihiisu waxa weeye haddii ay doonayaan inay dhowrsoonaadaan sinaha ku dirqiina bal ka waran haddii aanay doonaynin inay dhowrsoonaadaan ma lagu dirqii karaa maya iyaduna weeye haddaba shardigan waxa loogu xidhay waa sida dhacdee waaqicaa weeye ama waa arrin sii foolxunba qofkii oo doonayo inuu dhowrsoonaado oo cafiif uu ahaado isagii oo jecel inuu wanaagsanaado oo xumaan ka dhowrsoonaado marka lagu dirqiyo way sii foolxun tahay ficilka noocaasi wuu sii foolxun yahi waana sida dhacday addoomaha ku dhacday litabtaquu carada alxayaati dunya ilahay wuxu uhi waman yukrihunna faina allaha min bacdi ikraahina hafuuru raxiim intii la dirqiya ilahay wuu ka dhaafayaa dembiga laba qof haddii ay dee qofu ikhtisaab sameeyo waxaan la idhaahdo ikhtisaabka oo ninkii gabadhii uu kufsi ku sameeyo isaga weeye kaxeer ciqaabeedka ee laga jarayo ee adduun iyo aakhiraba ciqaab yeelanaya waa isaga laakiin iyadii la dirqiyey wax dembi ma saarnaa idaa lam yadhar minha qariinat likhtiyaar haddii aanay ka muuqanin doorasho qariinadeed sidii sodohdii iyo islaantii ay ka sheekayn jireen soomaalidu haddaan iyadii nooc doorasho ahay marka dambe ka muuqanin kuma dambaabayso laakiin waxay leedahay inay ciqaabtii looga jaro ninka waxay leedahay meherkeedii waxay leedahay maa yusamaa biarshi bikaara bikraddii uu ka jabiyey mushqaadeedii iyo taana waa loo qiimaynaya iyo meherkii waxaaso dhan bay leedahay xerciqaabeedkiina wuu dheeryahay sideedabana diinteenna waa diin wanaagsanoo qofka wixii lagu dirqiyo looma qabto walaqad anzalnaa ilaykum aayaatin mubayinaat ilahay baa inoogu mano sheegtay inuu nidaam cad samaawiya qurux badan dal iyo dadba uu ku hagaagi kara iyo nasab iyo sharafba uu inoo soo dejiyey wamahalan min aladiina khalow min qablikum ummadihii inaga horreeyeyna tusaala laynaga siiyo dad badanoo diin la-aanta ku halaagsamay ayaa qur-aanku uu xusay wa mawcidatan lilmuttaqiin aayaadka ku xiga aayadahaas waa isla suuratu nuur oo suuratu nuur dee in badan buu ka warramay sheekhu muxaadaraad badan ka bixiyey sababtuna waxay tahy waxaad arkaysaa in suuradaha qaarkoodna uu ka boodayo in badan oo jusasa qaarna uu muddo dheer haynayo waayadda sideed iyo konton baynu u guuraynaa iminkana sideed iyo konton tamaaniyo khamsiin maadaam axkaamtu ay ku badantay aayaadkii axkaam ka warramayaba waa inuu soo qabto si gaaray isu dul taago qaala allahu tacaala aayadkana waxay ka warramaya alistidaan fii awqaati alkhulwa wakhtiga dadka ay iska yara faydfaydan yihiin ama rag iyo dumarku guryahooda ku wada jiraan xaasaska ahi marka loo gelayo ee dadka guriga degani u gelayaan waa inay fasax weydiistaan yaa ayuha aladiina aamanuu dadka ilaahay rumeeyo liyasta'dinkum fasaxay idin weydiisteen aladiina malakat aymaanukum addoommaha gacmihiinnu ay milkiyeen iyo waladiina lam yabluqu lxulm kuwa aan qaangaadhin oo minkum idinka idinka mid ah carruurtiinna aan qaangaadhin iyaguna ha fasaxa idin weydiisteen markay aqalka idinku soo gelayaan goorma alaaa maraad saddex jeer saddex jeer addoomihiinna idiin shaqaynaya aqalka idinka adeegaya iyo carruurtiinna aan qaangaadhkaba ahaynee aqalka dhexdiisa ku wareegaya saddex jeer hooyo iyo aabba ma soo galnahayd yidhaahdeenoo taabara saddexdii jeer waa kuwan min qabli salaati alfajr salaada subax ka hor marka salaaddii subax loo kacayo weeye waxiina tadacuuna hiyaabakum min aahiira waxiina wakhtigii tadacuuna dhigaysaan hiyaabakum dharkiinna min adahirati duhurkii harhka digtiisa ama wakhtigaa la yar jiifinayo ee dharkiisa uu qofku kala fududaynayo uu yaro laamadoodayo ma soo galnahaydin yidhaahdeen wa min bacdi salaati alcishaa iyo cishaayiga kadib salaada cishaaye kadib oo wakhtigaana hurdadii la isu diyaarinayo dadku wakhtiyadaa wuu iska faydfaydan yahay si aan xumaysta loo arag fasaxaydin weydiisteen ilaahay baa yidhi alaau cawraatin lakum waa saddex cawro oo leedihiin saddex jeeroo cawradu muuqato wey laysa calaykum dushiina ma ahaanin walaa calayhim iyaga dushooda bacdahunna intaa kadib junaax wax dembi ma jiro laysa calaykum walaa calayhim junaax bacdahunna wakhtiyadaa wixii ka soo haray de waa wakhti la adeeganayo la shaqaynayo la soo jeedo dembi idinma saara idinka iyo iyaga toona haddaa isu gashaan oon idin jirin dawaafuuna calaykum way idinku wareegayaan bacdukum calaa bacdin barhkiinba kuwa kaleu ku wareegayaa dad isla wareegayaa tihiinoo isdhex maraya sidaasaa loo fududeeyey kadalika yubayinu allahu lakum ulaayaat saasaa ilaahay aayadaha idinku cadcadaynaya wallahu caliimun xakiim ilaahay baa wax walba ogsoonoo wax walba xikmadu yeela xikmadda ka qaatiyo cilmiga qolo kale iyagana istiidaankii la faray waidaa balaqa alatfaalu marka ay ubadkii qaan gaadhaan minkum idin ka mid ahaa kolkay gaadhaan alxulum inay qaangaadh kolkay noqdaan waidaa balaqa alatfaalu minkum caruurta idinka midii markay gaadhaan alxuluma qaangaadh xilasaamad kolkay noqdaanay mudakaraan faliyasta'dinuu fasaxay idin weydiisteen markay aqalka soo gelayaan kama sta'dana aladiina min qablihim kuwii hore say fasaxa idin weydiisanayeen waa kuwii hore kuwan iminka aynu soo dhaafnay fasaxoodii oo kale ama dadkii aayadaha hore ay ka soo warrameen ee ajinabiga ahaa say fasaxa idin weydiisanayano kale wakhti walba iyagu kadaalika sidantada ayaa yubayinu allaahu lakum aayaati aayadihiisaa ilaahay u idiin caddaynaya waa aayadihiisii u idiin xulay wallaahu caliimun xakiim ayaa ilaahay uu ku celiyey waalqawaacidu min annisaa dumarka fadhiistay allaati kuwaasoo laa yarjuuna nikaaxan aan rajaynaynin guur falaysa calayhina junaaxun dembi ma haysto an yadacna hiyaabahunna dharkooda koree culus inay dhigaan hayra mutabarijaatin iyagoon la faydfaydanaynin biziinatin qurux si ay quruxu muujiyaan iyagoo aan u faydfaydanayn laakiin yar fududaystay uun maadaama aj ay yihiin iyo daa wa an yastacfifna inay iska dhowrsoonaadaan khayrun lahunna taasaa uba wanaagsan waxay xaq u leeyihiin inay iska daayaanba oo geejiyaan asturnaantooda u fiican wallahu samiicun caliim ilaahay baa wax walba maqlaya wax walba ogsoon qof waliba wuxuu u jeedo waa aayaadkii aadaabta iyo akhlaaqda usradu nidaamkii wanaagsanayd ee ay ku wada noolaan lahayd weeye ma axlaha wamaa ajmalaha dadkii ilaahay baa u yeedhay marka waa ubadkiibaa tan lagu tarbiyaynaya oo la baraya intaana asturnaantaa la doonaya aafada adabdarada akhlaaq xumada cawrada iyo qaawanaanta ka yimaadaan xishoodka waxay isagana u sababa anshaxa wanaagsan iyo asturnaanta dadka addoomihiinna ah iyo kuwa qaangaadhka ahi saddexdaa jeer haydin weydiisteen inay soo galaan aqalkii intay garaacaan soo gallaa waa salaadii subax ka hor waa duhurkii markii dharka la yar dhiganayay waa salaadii cishaaye kadib adugu waa saddex jeeroo ragga iyo dumarka iyo intaa aqalka ku wada jiraa laga yaabo in ay ku sugan yihiin xaaladaan aanay jeclayn in la arko salaada subax ka hor de waa wakhtigii dadku uu kacayay duhurkiina wakhtiga dharka dhigaysaan waa macruuf dharkao dhan inaan la dhigayn laakiin dharkii qofka aada u wada asturayay baa uu dhigayaa oo de in khaasa buu gashan yahay ilaw iska yara loga fidsanaya waa jimicsanaya labada jeero kale dhardhigiddooda ilaahay ma sheegin de waaba iska macruufba qofku markuu seexanaya inuu dharkiisii iyo jawigiisi wax ka bedelay waxaa markaa aayadda aynu ka faa'idaysanaynaa qofka muslimkaa barnaamijkiisa inay ku jirto goor hore inuu kaco subaxii oo dabeedna uu gelinkii hore soo shaqeeyay oo shaqada gelinka dambe si uu awood iyo fursad ugu helo inuu yar nasto maalintii caafimaad ahaan iyo maskaxaan dhan walba way u fiicanta inuu yaro nasto wuu sababeeyey ilaahay oo waxau ihi intaa wixii ka soo hadha maadaama isku wareegaysaan shaqaalihii iyo dadkan caruurta ahi idinku wareegayaan sii gelayaan ay soo baxayaan dawaafuuna calaykum bacdukum calaa bacdin dembi idinma haystee ha iska soo galeen mar haddii la iska caawinayo la iska joogo la iska sheekaysanayo caruurtii haddaba way qaan gaadhay soo maaha dad waaweyn bay noqdeen inamadii iyo hablihii waalidka markay u gelayaan iyo maxaarimta dadkan guriga la jooga ee aan gayaanka ahayn iyagana isti'daan ha weydiisteen bal adabtaa wanaagsaneed adaabtaa wanaagsan dadkani waa dad isa gacala ma iyagaa isu hunguroonayaba ma iyagaa waxaa u jeedaba ha odhanin waxba adigu ha falsafadaynin dadku hadaad haddaad adigu wanaagsantay iimaan buran leedahay dadku saa ma wada aha dad badanoo silanoo shaydaan dhex marayaa way jiraan ina shaydaana yajri min ibni aadama majra dam wixii xumaan gaadhsiinayaba waa la xidhay waa siduu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam ubadka salaada fara oo halka ay seexanayaanna inamadiiyo hablaha ku kala durkiya oo inamaduna meel gaara ha lahaadeen habluhuna meel gaara ha kala durkeen xagga axkaamta marka aynu u baydhno man ilmukhaaطabu fi laaya liyastaadinkum yaa lala hadlayaa markuu ilaahay idhaahday idan ha idin weydiisteen ma caruurtaa lala hadlayaa ilaa caruurta wakhtigii lagula hadlayay may gaadhine xukun la saaraye maya waxa weeye waalidkaa lala hadlaya fasax ha ku weydiista hadduu ku idhaado ilahay baa yihi fasax ha idin weydiisteen idinku amra inay fasax idin weydiistaan waalidka haddaatan ilayn muhim u qaangaadhin marka amar siiya oo istiidaanka inay sameeyaan waa sunne istiidaankaas marka amarkani waalidku ku dhacaya wuxuuna la mid tahay tii uu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam salaada fara salaada fara xukunkiisu waa maxay istidaankani waxa weeye waa xukunka afraad hal alistidaanu calaa sabiili alwujuub aw innadb marka waa sunne waajibna la yidhi laakiin sunne ayaa lagu daynaya waxa aayadda ka muuqanaya sidaad arkaysa waidaa balaqa alatfaalu minkum alxulum markaasay fuqahadu waxay isweydiiyeen maa huwa sinu lbuluuqi aladii yalzamu bihi takliif muxuu ku qaangaadhaa qofku ilan ilaahay ma sheegin da muu sheegin shan iyo toban iyo sideed iyo toban iyo afar iyo toban halkan ma sheegna laakiin maxaa sheegan xulum xulumku waxa weeye biyihii tarankaa qofku bani aadamka laga beeraya markaay inanayana mid kasta haadaana ka yimaadaan wey xilasaamad marka uu noqdo qof mudakaray oo guursan karaa dhali kara inantiina dhiiggii caadada ha hesho inankiina sidoo kale uu maaragtay ixtiraamkaasi uu ka yimaado saas wey marka kol hadduu taa gaadho ilaahay idankii toban jir sagaal jirba ha ahaadee qofkani waa qaangaadh sideed iyo toban waa nidaamka gaalada wey sideed iyo toban qolyahaasaa qabaa qofkii wuxuu ku qaangaari karaa uun in xulumkaasi uu jiro oo uu noqdo qof wax dhali kara koow inantiina inay xaydka yeelato laba yaanu jirinba xaydbe ah hadday uur yeelatana waa la mid iyadoo da-deedubaa yartan shan iyo toban gaadhin intuba waa waxa uu ku qaangaadhayo qofku waxaa la mida iyaduna dee inuu gaadho shan iyo toban ilaa afartaa shay buu qofkii ku qaangaadhaa oo laba ay ka dhexeeyaan rag iyo dumarka labana dumarka u gaar yihiin taa caadada iyo taa inay uur yeelan karto xukunka lixaad waxa weeye hal yuctabaru alimbaatu daliilan cala albuluuq haddii qofkii timihii hoose usoo baxaan miyaa loo tixgelinayaa inuu qaangaadhay inaha kaloo dham iyadoonay jirin amaba aanu da-dii ku qaangaadhin ama siyaabaha kale madaahibta iyo aimada qaarkood way tixgeliyeen sida raajixay laakiin waxa weeye in aanu qofku ku qaangaadhaynintaa kuma qaangaadhayo waayahay saasaa naska ilaahay uu ku uhi waidaa balaqa alatfaalu minkum alxulum falyasta'dinuu kama sta'dana aladiina min qablihim kadalika yubayin allahu lakum aayaati wallahu caliimun xakiim intaasaa ilahay labada jeerba kolka hore waa kadalika yubayin allahu lakum alaayaat kadalika yubayin allahu lakum aayaati wallahu caliimun xakiim wallahu caliimun xakiim balse ilaahay ugu nuuxnuuxsanaya aayadihii wuu sheegayaa dabeetana wuxuu dabagelinayaa meeshan nicmo ilaahay taallo arrin weyn ilaahay ummadda uu ka xil qaaday oo ummaduhu ay ku xiiqaan waxyaabaha ugu badanee dadku ay ku dawaqaan waxaa ka mid a caalamka la iskuna qabsado khilaafka ugu badan inuu ka dhaco waxa la yidhaahdo qaanuunka iyo sharciga dejintiisa iyo sida loo fahmayay sharxiisa iyo lifaaqiisa waxaasay dadku ku xiiqaan ummaddan ilaahay baaba ka xil qaadayba waxaa leeya wixii sharci ahaa wixii aslaxaa idin dan ahaa wixii wakhti hore iyo wakhti dambeba shaqaynayay ilaahay baa idin dejiyo waa kan idinku keliya fuliya uun waxa u yaalla dadka waa fulinti inay ilaahay ugu mahadnaqaan wey walqawaacidu min annisaa'i waxay sheegaysaa bani aadamkii weliba dumarkii laga fududeeyey xijaabka qaarkood wakhtiyada qaarkood loo yaro fududeeyey waa hooyooyinkii da-da weynaa qabrihii ama islaamihii magacaasaa ilaahay u bixiyey alqawaacid min annisaa maadaa qacadat canhu maxay ka fadhiisatay guur way ka fadhiisatay oo islaantii waa islaan daa xayd way ka fadhiisatay oo dhiiggii caadaha ka iman maayo waxa ay ka fadhiisatay shaqadii bay ka fadhiisatay qacadat fi lbeyt islaan shaqadeeda waa inay guriga dhexdiisa fadhiisato oo ay ka sheekayso ilaa socod kale toona ma jire alqawaacid gurigiibay fadhidaa shaqadiibay ka fadhiisatay guurbay ka fadhiisatay caadadiibay ka fadhiisatay dhalmadiibay ka fadhiisatay oo wakhti qofku nasiimo uu ku jiro mar hadduu heerkaa maray dee aayaddaaba sii bayaamiso allaati laa yarjuuna nikaaxan nikaax bay ka fadhiisatay markaa ilaahay wuxuu idhi junaax kama haysta inay hiyaabkooda dhigaan caqligaa qaydaya sharcigaa qaydaya sunnahaa qaydaya aayadda inaanay dharkoo dhan wada dhigayn isagaa qur-aanku isfasiraya hayra mutabarijaatin biziina wa an yastacfifna khayrun lahun labadaasiba waxay fasirayaan in dharkoo dhan aan loo jeedin dembi kama haysta inay dharkooda dhigaan dharkii oo dhan maaha leanna waxaa daba taaganba hayra mutabarijaatin biziina iyagoo aan isu u faydanaynin si dad loo arko inay iska dhowrsoonaadaan baa u fiican saasaa ilaha wey marka dharka dee waa laba qayboodee jilbaabkii dusha ay ka xidhanaysay iyo waxyaabihii cuslaawey laakiin maradii ay madaxa ku xidhanaysay iyo toobkeedii way iska gashanaan islaantii hooyada ahayd ee da-da ahayd iska xidhaanaysa haddii niyadeedii ay gasho inay cid istusto ilahay idankii oday lodkeeda ana ha ahaadee inkaari dhacday dee waa kaa aayadda ilahay u ku canaantay waan yastacfifna khayrun lahunana way daba taallaa oo sideedaba bani aadamku waa kala duwan yahay oo waxaan ilaahay ugu nuuxnuuxsanayaa waxa weeye likulli saaqitatin laaqita ayay yidhaahdaan wax kastoo dhacay wax laloodhun baa jira marka haddii ay tabaruj iyo cid istusinayso waxaa laga yaabaa in ciduun xaggeeda eegto citaalkay doonaysaa lahaato saa darteed baa ilahay uhi inay dhowr soonaadaan ayaa u wanaagsan kooda dumarka kalee da-da yare ay xidhan yihiin ay markaa iska xidhnaadaan halkaa masala laga faaidaystay bay leeyihin fuqahadu masaladaasi waxa weeyaan mar kasta oo fitno laga baqo habarta ha looga baqo inanta ha looga baqo gabadha ha looga baqo mar kasta oo fitna meesha soo gasho waa ficilkaasi u xaaraantinimoobaya marka horeba mubaaxa ahaado haba banaanaada laakiin cinda khawf lfitna haddii fitna laga aamin yahay dee waa kan markaa nasku tilmaamaya in qofku halkiisii hore uu ka hayo liannahu islaamku dhinaca ka hortaga ayuu ka duulaya wallahu aclam